halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan muwjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitrban iyo hirarka efamyada geeska afrika magaalooyin ku yaala qaarkood iyo caalamka ood nagala socotaan boggeenna v o a somaly com
habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa sabti toddobiyo labaatan ay tahay bisha disembar sannadka labada kun iyo afar iyo tobanka idaacad dacweysnimona wadajir halkan waxaa uga soo jeedin doona maxamed colaad xasan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
dhegaystayaal
sakariye sida saraakiisha ay ku sheegtay hadda gacanta ayaa lagu hayaa sida muxuu ahaa uu ku yimidna xiriir baa jiray sakariya ay ahayd in muxuu ahaa kooxihii uu ka tirsanaa uu ka soo wareego kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka gedow maxamed cabdi kaliil oo ka hadlaya qabashadii magaalada ceelwa lagu qabtay mid ka mid ah hogaamiyaasha ururka al-shabaab ee sida weyn loo doondoonayay warayse ayaannu idinka haynaa inanka muddo dheeran markaan isla qaadnay waxaan u qaaday dareen jacayl anigu waxaanay sida dhabtaynan indhala dadaal badanaan sameeyey waxay ii suurto gashay inaan inankii soo hor fadhiistan u sheego dareenka aan u hayo jacaylka aan u qabo sheekadaasina waxa ay qayb ka tahay barnaamijkeenna caweyska washington oo aad goordhow maqli doontaan qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah barnaamijkii martida mikrofonka iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
mid ka mida saraakiisha al-shabaab ee sida weyn loo baadigoobayay ayaa lagu qabtay magaalada ceelwaq ee gobolka gedow maanta sarkaalkan oo lagu magacaabo zakariya ismaaciil xirsi waxa uu ka mid ahaa saraakiisha ururka al-shabaab ee lacagta abaalmarinta madaxooda la dhigay lacagtaasi oo dhan saddex milyan oo dollar taliyaha ciidamada dowladda ee gobolka gedo jenaraal cabaas ibraahim gurey ayaa v o e da u sheegay in saaka ay ka war heleen guri uu ku dhuumanayay zakariya ismaaciil kadibna ay weerar ku qaadeen halkaasi oo ay ku soo qabteen isaga iyo xogeyntiisa jenaraal cabaas ayaa waxa uu sheegay inuu zakariya muujiyey muujinin aan iraahdee wax diidma ah markii lasoo qabanayay sakariya ismaaciil oo la hadlay idaacadda v o e da ayaa isna waxa uu sheegay in uu horay uga tirsanaa ururka al-shabaab balse uu ururkaasi ka tegay siddeed iyo toban bilood ka hor waxa uu beeniyey inuu mar soo qabtay madaxa sirdoonka ee ururka al-shabaab waxaase uu sheegay inuu soo qabtay xilal kala duwan oo ay ka mid tahay madaxa maaliyadda gobolada iyo mid ka mida taliyaasha ciidamada al-shabaab mas-uuliyiinta gobolka gedo ayaa waxa ay sheegeen in ka hor imaatinka zakariya ismaaciil xirsi ee magaalada ceelwaaq uu jiray xiriir u dhexeeyey isaga iyo dowladda federaalka
kuuriyada waqooyi ayaa ku eedeynaysa maraykanka inuu mas-uul ka ahaa internet-keedii dhowaan qadka ka baxay xilli labada wadan uu ka dhex oognaa muran cusub oo ku aadanaa u dhicis ay qolyaha internetka u dusaa ay ugu dhaceen macluumaadka istuudiyaha sharikadda sony ee dalkan maraykanka guddiga awoodda badan ee difaaca qaranka ee kuuriyada waqooyi oo ah hay-adda ugu sarreysa ee talada dalkaasi ay ka go-do madaxna uu ka yahay madaxweynaha dalkaasi kim jong un ayaa war qoraala oo uu sii daayay maanta oo sabti ah ku eedeeyey washington inay ka dambeysay in qadka internetka ee dalkaasi muddo sagaal saacadooda uu hawada ka maqnaado horaantii toddobaadkan internetka kuuriyada waqooyi ayaa qadka ka baxay kadib markii madaxweynaha maraykanka barack obama uu sheegay in maraykanka uu ka aargudan doono waxa washington ay ku tilmaantay weerar ay pyongyang u geysatay sharikadda filimada ee sony pictures dowladda yukrain ayaa lagu wareejiyey maxaabiis ay xireen kooxaha gooni goosadka ee taageerada ka hela ruushka tallaabadan ayaa waxa ay qayb ka tahay maxaabiis boqolaal gaaraysa oo labada dhinac ay isweydaarsadeen xafiiska madaxweynaha yukrain betro boroshenko ayaa waxaa laga sheegay in dowladda yukrain ay wareejisay laba boqol labaatan iyo laba maxabuus oo ka tirsanaa maleeshiyada gooni ugoosadka waxaa kale oo lagu sheegay hadalkaasi in maleeshiyadu ay soo dhiibeen boqol lix iyo afartan maxbuus oo ka tirsanaa askarta ukrain
ciidamada militariga ee bakistan ayaa jidgooyo ku sameeyey koox maleeshiyaadka mayalka adaga oo ka tirsan kooxda taalibaan ee dalka bakistan weerarkaasi ayaa waxaa ku dhintay lix iyo toban ka mida maleeshiyaadka waxaana lagu dhaawacay labaatan ka mid a sida ciidamadu ay sheegeen weerarkan jidgooyada ah ayaa ka dhacay meel u dhow xadka u dhexeeya bakistan iyo afghanistan war-saxaafadeed kooban oo ay maanta soo saareen ciidamada bakistan ayay ku sheegeen in weerarkan oo xalay dhacay ay ku dhaawacmeen afar askari dhinaca kalena saraakiisha bakistan ayaa sheegay in diyaaradaha aan duuliyuhu wadin ee maraykanku ay dileen toddoba ka mid a maleeshiyaadka mayalka adag ee ku sugan waqooyiga gobolka wasiiristan ee xaaladdu ay ka aloosan tahay dalkaasi bakistan
habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal sida aad warkaba ku maqlayseen saraakiisha dowladda soomaaliya ee gobolka gedo ayaa waxa ay sheegeen inay qabteen mid ka mida saraakiisha ugu sarreysa ururka al-shabaab oo lagu magacaabo zakariye ismaaciil xirsi haddaba qabashada sida ay u dhacday ayaa haaruun macruuf waxa uu ka wareystay taliyaha ciidamada dowladda ee gobolka gedo generaal cabaas ibraahim gurey
taas waxaan kaaga sheegi karaa saaka cabaalihii laba saac iyo bar yaan ka wareernay degmada ceelwaaqa oo ciidamada dawladda soomaaliya t f kda gacanta ay ku hayaan inuu dhowr habeen bariyo degmada ceelwaaqo meel kamid ah isla markaasna dhulka asaga ataag baan ku qaadnay fikriye iyo xokeyntiisaba gacanta ay ku degnay gacanteedana si buuxa ugu jirta hadda waa gartay marka sideed ku hesheen warka ah bal ii sheeg siday wax u dhaceen warka aada hesheen goorta aada hesheen iyo meeshaad ku aadeen
waktigii imaaday waktigii ka dambeeyba rag badan baa anagu noo shaqeynay oo diracad ah shacabkaa shaqeeyo ciidankaa shaqeeyo waxay noo sheegeen in dad maxaa kuraa al-shabaab looga shakiyey ama ah guryo meeshantan degmada aalwaaqa ka mid ah lagu arkay sidaas awgeed aan ka shekinay meesha ayad ibrashon baanu ku qaadnay maxaa kula awood ciidan ah sakeye iyo xoghayntiisa oo ku qabanay waxu meel halbasta ood ka sitay waa gartay marka muxuu qabanayay markaad ugu tagteen meesha muxuu idinku yidhi
isla markii da waad garanaysaa oo meel awoodda ciidan ku galay waad garanaysaa fikriye markii gacanta lagu dhaway maxaa kula isheeg warbala iswaraysanaye sidaas awgeed operashonkaas ana ku dhex jiray war mas-uulkii maigeey waxaa lagu sameeyey sigbaa loogu keenay dabeedna wuxuu noqday sakariya waa gartay marka seed ku xaqiijiseen magaciisoo buuxa ma idiin sheegay magaciisoo buuxa waa naqaanaa sakariya waa nin soomaali ah waa raggii ugu weynaado al-shabaab maxaa ku dhadaa saraakiisheeda ka mid ahaa waa raggii lacagta ay dul saarneed oo la dul saaray weeyaan sakariya dad yaqaanana waa jiray dad magaciisa yaqaanana waa jiray dad kafool kafool u yaqaanayna waa jiray laakiin si buuxda hadda gacanteeda ugu jiraa saboo caafimaadka waxbada ina ku dhace waa gartay adigu hore miyaad u taqaanay hadda ma aragtay
wallaahi magaca ma ogi anu hore maana aqoonin laakiinse isaga ayaa wuxuu ugu yiri hal bar baan is aragnay laakiinse hadda anuga sakari ahaan umaan la soo qabteen laakiin saas inba kuuga wejigisa aan aan aan maxaa kale xaqiijin karo waa gartay muxuu idin sheegay marka uu degaanka u yimid wuxuu noo sheegay in uu maxaa ku radaa ii sheegay al-shabaabna uu ka tirsanaani jiray ayna colloodeen ninka dhintay oo degana ahaa sida la ogyahay buu ceegsan jiray duurka kan aan ku jiray oo aan ka baxsaday xageyga aan aga baxsaday sidaas awgeed waxaan gooba xariig yiri maxaa ku radaa ii sheeg wax xariir ah oo dawladda soomaaliyeed raadkeeda ayaan goobahayay dabeedna anagoo oo waxba aan helin oo aagaan mas-uuliyiinta xukunta oo soomaaliya aan maxaa kula aan la helin dawladda aan xiriir ka samaysanin yaa gacanta lagu dhaway doona subaxan
waa gartay marka n maxaan ku idhaahdaa isagu ma wuxuu idiin sheegay marka inuu degaanka u yimid inuu isdhiibo mise howlo kale u socday
wallaahi awood hadda waxa ulehay inaan laftigiisa kugu dhiibo ayaa awood ulehay oo aada waraysato oo afkiisa aad ku waraysato hataa hadda awood baan uleehay isaga oo maxaa kula isheeg waxay hubka oo sutayna laga qaado dukumentin dukumentigiisiina laga hayo inaan kuu dhiibo hadda waa heli karaa oo laftigeeda oo waraysato laakiinse xiriirkeeda hal nin oo dawladda ka mid a maxaa kuladaa isheeg siduu noo sheegay baa xiriir la lahaa buri xiriirkaas aan la wadin sidaas awgeed xiriirkaas ahaa ama xiriirada maxaa kuladaa goobahan hadda lagu qabtay anoo gaarin baa gacanta lagu dhaway buu leeyahay
kaasi waxa uu ahaa taliyaha ciidamada dowladda ee gobolka gedo genaraal cabaas ibraahim gurey oo khadka telefoonka ugu warramaya haaruun macruuf isla wararkaasi ku saabsan qabashada sarkaalkan sare ee ka tirsan ururka al-shabaab ayayna ku guda jirnaayey dhinaca kalena guddoomiyaha gobolka gedo maxamed cabdi khaliil ayaa v o eda u sheegay inuu jiray xiriir dhinaca isgaarsiinta oo dhex maray dowladda iyo maamulka gobolka gedo iyo zakariya ismaaciil xirsi ka hor intii uusan imaanin magaalada ceelwaaq oo maanta lagu qabtay haruun macruuf ayuuga waramay xiriirkaasi sida uu ahaa iyo qabashada zakariya ismaaciil xirsi
bismillahi raxmaan raxiim haaruunow sakariya sida saraakiisha ay ku sheegtay hadda gacanta ayaa lagu hayaa sida muxuu ahaa uu ku yimidna xiriir baa jiray sakariya ay ahayd in muxuu ahaa kooxihii uu ka tirsanaa uu kasoo wareego isaga oo muxuu ahaa dowladda federaalka ah iyo maamuladii markaa jiray ay la xiriirayeen oo gobolka ay la xiriirayeen si kadisa buu ku galay halkaas toos isaga umuusan muxuu ahaa akhbaar umuusan siin saraakiisha ciidamada iyo maamulka degmada akhbaar umuusan siin magaaladuu soo galay kadibna markii uu waaga baryay saakeytana muxuu ahaa information bay heleen oo ciidamada gurigii uu markaas yimid isagoo joogay ugu tageen waxaysan la hor waxaysan la socon xiriirkii hore u jiray baysan la socon maxaa yeelay wakti adag oo xasaasi ah lagu jiraa muddo dheer baana arrintaa laga shaqaynayay marka la isku soo duubo sakariye kooxihii shabaab wuu ka soo baxay waa gartay marka haddana waa gartay marka yul gacanta ayuu ku jiraa waa gartay dadka uu xiriirka xiriirkama wuxuu la soo sameeyey eh, gobolka iyo adinka mise dowladda dhexe ee federaalka Eh, waxaa jiray xiriir eh, dheer baa jiray oo muddo sanad iyo wax dheer ah laga wada shaqaynayay Eh, gobolka dowladda federaalka ah iyo muxuu ahaa dowladaha dariska intaba arrintaasu eh, qaybo kamid ahba way muxuu ahaa xiriirkaasi way ku lug lahaayeen Eh, waxay ahayd in muxuu ahaa uu halkan xarunta gobolka ay yimaado Eh, waxay u suuroobi weyday in uu muxuu ahaa eh, fursad u helo eh, sida uu ku imaan lahaa marka sidaas ayuu muxuu ahaa degmada ceel waa ku tegay waa gartay marka en, hadda ka hor miyay is arkeen en, saraakiisha dowladda ama kuwa gobolka dad dowladda matalayo is arkeen miyaa jirta mise xiriirku telefoonunbuu ku ekaa Eh, xiriirka telefon unbuu ahaa waa gartay marka idinku intaad og tihiin al-shabaab muxuu ka ahaa wallaahi waxaan anagu ka ogeyn xubnaha ee golaha sare ee shuurada ee shabaab buu ka mid ahaa Een, oo talada go-aan gaarista iskale buu ka mid ahaa Een, mar wuxuu ahaa goboladan koonfureed buu madax u ahaa Een, marka dadka sarsarow ka mid ahaa oo golaha shuurada ee shabaab ee soomaaliya oo dhan ee dhibaatada ka wada ayuu muxuu ahaa xubnaha ugu sarsareeyuu ka mid ahaa Ee, madaxa amniyaadkana wuu ahaa ee, soomaaliya mar buu ahaa marka xilal badan buu kasoo qabtay sidaan ogna waa gartay marka en, hadda ma ceel waaq baad ku haynaysaan mise muqdisho aad u gudbinaysaan dowladda loo gacan gelinaya maya xiriir baan ku jirnaa Een, maamulkii iyo saraakiishana waa la xiriirnay waxaan rabnaa marka hore in muxuu ahaa runta gobolka lagu soo celiyo oo halkan yimaado Ee, kadibna waa khasab soomaaliya dowlad dhexe federaal ah ay leedahay Ee, markaas ayaa laga go-aan gaarahayaa talada maxaa yeelay ee, waa nin mas-uul sare ka ahaa kooxaha ee aynu soo sheegnay waa gartay wux- marka isagu afgarayntiisa iyo muxuu ahaa waxyaabaha uu u baahan yahay iyo waxa macluumaadka ah oo dalka uu ugu baahan yahay intaba waa waa la gar- geli doono waa gartay isagu wuxuu ahaa nin ay raadinayaan wadama ajnabiya maray dowladda maraykanka oo kale lacag bay ku doonaysay saddex milyan oo doolara marka en, maxaan ku idhaahdaa ma ka wada hadasheen ma idinkala hadlay dowladahaas en, haddii ay codsadeen in loo dhiibo isaga dareenkiisu muxuu yahay idinku maxaa damacsantihin
Een, waxaasoo dhan harun wax dhiman weeye Ee, sakariya waa nin muxuu ahaa soomaali ah Ee, waa nin muxuu ahaa gobolkan gada u dhashay Ee, dowladaha muxuu ahaa ajnabiga oo raadinayana ee, kolay xilligaasi wax- waxa uu ahaa iyo haatan ee, waxa uu yahay wax kala gedisan weeye waana muxuu ahaa waa laga wada hadli doonaa ee, cidda lacag ku doonaysay iyo cidda muxuu ahaa een, si kale u raadinaysayba Een, wada tashi baa la samayn doonaa waxa looga baahan yahay iyo waxa dawladaha shisheeye ay muxuu ahaa ku raad joogaan iyo innaga intaba iyo dhammaan dawladda wax laisku waafaqsan yahay baa la samayn doonaa haddii alla
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka gedow maxamed cabdi khaliil oo qadka taleefonka ugu warramayay haruun macruuf
v o a washington ayaad nagala socotaan weli habeen wanaagsan dhegaystayaal wararka ka imaanaya magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool ayaa waxa ay sheegayaan in rag hubaysan ay rasaas ku fureen gaari caasi ah oo ay saarnaayeen dad rayid ah weerarkaasi oo ay ku dhinteen ilaa iyo shan qof dhowr iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen guddoomiyaha maamulka degmada xudur maxamed macalin axmed ayaa v o eda u sheegay in weerarkaah ay ku tuhmayaan maleeshiyada ururka al-shabaab oo sida uu sheegay ku sugnaa goobta weerarkaasi uu ka dhacay wariyahayaga maxamed colaad xasan ayaa ugu horreyntii weydiiyey halka dadkan lagu rasaaseeyey saaxiib horta dhacdadaas meel oo magaalada xudur u jirta labaatan iyo shan kilomitr ayaa dhacdadaas ayaa ka dhacday wa waa gartay marka dadka dhacda lagu waxyeeleeyey maxay ahaayeen dad rakaab ah oo u socda dhanaca bayda u socda baabuur ruumi ee saaran ayaa in meeshii lagu waxyeelay ayaanu noo sheegay waa gartay marka meeqaa dhimataa laidiin sheegay
dhimashada anaga xariig ahaan dadkii deegaankaas joogay markii aan waraysi aan la yeelanay ilaa afar qofood shan meelahaas inay dhinteen ayaa noo sheegay ilaa laba iyo toban qofood dhaawac yihiin marka dadka la dilay ama kuwa wax dhaawaca loo geystay gaariga caasiga asaaraa maxay ahaayeen ma dad rayid bay ahaayeen dad rayide waaye sida noo sheegay dad rayide waaye waa gartay marka wax war oo aad ka haysaan cidda dilka geysatay iyo sababta loo geystay annaga run ahaantii deegaankaas annaga ciidankeeda ciidanka dawladda kuma sugna ma joogaan meeshaas waxaa gacanta ku haya nimankaa nagjiidka ah deegamadaas ayaga joogo annaga ma hubno laakiin haddaan qiyaasnay mase waxyaalihii meelihii warar aan raadnay wararka aan helayno inay meesha ayaga joogeen ayaana noo sheegay ayagunba ku tuhmay aniga in ayaga yihiinan ayaan kolley baan runta annaga saasan ayaan hadda ogaanay laakiin ma hubno haddana warbixintii iyo waxii waa raadinayna warraadisaan ku jirna insha allah laakiin deegaan ahaan dadka hadda deegaanka meesha joogo waa ayaga oo cid kale hubaysan meesha ku joogto ayagunba joogo meeshaas aa hubaysan marka guddoomiye dhacdooyinka noocan ah maxay uga dhigan yihiin ammaanka iyo nolosha magaalada xudur oo sidaan ognahay muddo go-doon ugu jirtay al-shabaab runtii horta nimanka goodoonka geliya waa nimankaas nabadiidka ah run ahaantii waxba kama gelin dhibaatii shacabka waxba kama gelin waad ogtihiin wax ayagu aabweelayaan malaha marka kolley arrintaas annaga hadda qiyaasaan ayagaan ku qiyaasayna inay meesha dadkaas ku laayeen sababtoo ah ma ogola ani magaalooyinkan magaalmadaadii oo isku xiray deegaamada isku xiray inay maraan ma ogola baabuurta ayagaa diiday inay barmuudayaan barmuudamee saase ay maraan dadka ayagaa ku qasbay laga yaabaa inay magaalada inay soo mara ina macnaha ay usoo socdeen ayaga dhexda ku heleen waa laga yaabaa arrimahaas kulley ayagunba hadda anaga dhabkaas nimankaasa geysay saasaan leenahay anaga wa waa gartay marka ma jiraan wax gawaari ah ama ama ganacsi ha noqdaano ama kuwa rayidka hadda la xabadeeyo kuwa lamid a ha noqdaano dhaqdhaqaaqa gaadiidka ee soo gala degmada xudur ama ka baxa intuu leegyahay waa jiraan anaga jidaa noo furan jidkaas jid oo waa jidka noo furan waa jidkaan isku xidho magaalamadaada gobolka bakool iyo degmada helberde sagaashan kilomitr ilaa beledweyne waa isku xidhan yihiin maalin dhaweyd muddaha ti laba maalmood laga joogo baabuurka xoonya meelka kasoo da haddana waa sugaynaa insha allah mar dhow bari iyo saardinba inay soo gali doonaan falaynaa laakiin jidkaan ka hadda nimankaasaa diiday anaga jidkaasa noo furan waa gartay marka gawaarida intaad ururisaan oo ama beledweyne ku ururisaan amaad ceel barda ku ururisaan baad xudur usoo galbisaan ha saasa lagu keena xudur ceel barda laga soo kaxeeya marka xudur waa xuduraa la keenaya ciidamada amasom ciidamada soomaaliya ka kaashanayo markaas saas waaye maanta nafteeda raashin oo daraad kulmi ku yimid oo w v ay ay deegaankan ugu tala gashay ayaa lagu qiibanayay magaalada madaxda gobolka bakool cudur ayaan ku qiibanaynay marka aniga jidkaas hadda noo furan insha allah jid kalena waa ku tala jirnaa in la furo waa ku tala jirnaa haddii ilaa yidhaahdo
waa tahay guddoomiyihii degmada xudur maxamed macalin axmed ayuu kaasi ah u warramayay waryahayaga axmed xasan colaad haatanna waa martida mikrofoonka iyo haaruun macruuf
dowladda soomaaliya ayaa bilowday baadhitaan ku saabsan sida uu dhacay weerarkii maalintii khamiistii al-shabaab ay ku qaaday saldhigga weyn ee ciidamada amisom ee magaalada muqdisho ee lagu magacaabo xalane barnaamijka martida mikrofoonka ee toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay waxaynu ka ognahay weerarkaasi iyo baadhitaanka ay waddo dowladda waxaana marti igu ah afhayeenka wasaaradda amniga maxamed yuusuf ugu horreyna waxaan weydiiyey baadhitaanku qaabka uu dhacayo baalis guud ayaa socota markaan leenahay waxay kasoo bilaabanaysaa meesha ay kasoo baxeen cidda siisay ama u sahashay in ay galaan fursadda ah inay galaan gudaha xalane inkastoo ciidanka nabad ilaalinta midooda africa ay maamulaan albaabaha laga galo xalane sidoo kale waxaan baaris guud ku haynaa cidda siisay ama u fududeysay dareyska ciidamada dowladda oo ah runtii waxyaabaha ay rabeen inay ku yani ay ku dagaalamaan ayagoo dha aada arkayso meydadkoodii dhar dharkii caadiga ahaa oo ay qabeen inay ka dul xirteen dareyskii ciidamada dowladda gaar ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed lagu yaqaanay in ay ka dul xirteen dharkii ay qabeen aad arkaysaa kabaha ay qabeen inaysan ahayn kaba military oo ay ahaayeen kabaha dadka shacabka ay ku xaragoodaan oo qaarkood saandar ay qabeen waxaad sidoo kale arkaysaa in qoryaha ay wateen aysan la gelin ama aysan marka hore albaabka hore ee xalana aysan kala gelin waxaasoo dhan baaris bay u baahan yihiin baaristana ma rabna inaan ka hor dhacno baaritaan dhab ah oo adag ayaa bilowday isla markaasna lagu lagu ogaan doono sababahaas iyo waxyaabahaas aan kor kusoo xusnay sida ugu suurta gashay meeshii ay kusoo shireen ama kusoo tashteen ama ay kasoo dhaqaaqeen gaadiidka ay wateen nooca uu ahaa sida ay ku galeen marka ay galeen kadib sida ay ku heleen dareyska ciidanka dowladda dareyska marka ay heleen sida ay ku heleen hubka hubka marka ay heleen sida ay waxu bilaabeen waxaasoo dhan waa silsilad baariseed oo runtii ciidanka dowladda ama hay-adaha baarta dowladda ay markiiba ku dhaqaaqeen isla markaasna aan aan rajaynayno kana sugayno natiijo cad oo ay ku qancaan ummadda soomaaliyeed iyo beesha caalamka waxaad ii sheegtaa marka tirada dadka weerarka soo qaaday afhayeenka amisom waxuu sheegay sideed inay ahaayeen marka idinku imisaad haysaan waa mahadsan tahay sida ciidamada hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka soomaaliyeed oo qeybta ahaa oo afjaridii qorshihii guraacnaa oo shabaab ay ku weerareen xarunta dhexe ee amisom ee xalana loo yaqaano waxaa lagu soo bandhigay mid kamid a xarumaha hay-adda nisa afar kamida maleeshiyada shabaab ee weerartay meeshaas islamarkaasna ciidanka ammaanka dalka ay soo afjareen oo ay toogteen iyo runtii afar kale oo nool oo lagu tuhunsan yahay inay ahaayeen kuwii gacanta ku siinayay ama gudaha marka ay galeen dadkani kuwii gacanta siinaya ee siiyey dareyska ama waxyaabaha kale ee alabihii kale isticmaaleen bambooyin iyo qoryihii ay wateen oo runtii maxaa la kuwarantay ee la dilay aarti qori ay wateen iyo bambooyinka gacmaha laga tuuro oo hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ay soo bandhigtay marka tirada guud waa afar dhintay iyo afar la tuhunsan yahay ama looga shakisan yahay oo ay baalasho ku socoto inay la shaqaynayeen tirada guud waa sideed afartii way dhinteen waa afartii howlgalka lagu dilay kuwa noolna baaris ayaa ayaa hay-adaha amniga u direen waxaana rajaynaynaa wixii kasoo baxo in lala wadaagi doono ummadda soomaaliyeed waa gartay markaan eegno sida loo qorsheeyey weerarkii xalane dadka meesha galay ma weerarka ka hor bay meesha galeen mise weerarku intuu socday bay galeen mise labadaba runtii waxaan jecel lahay baaritaanada socda inaanaan ka hor dhicin oo aan dib kasoo sheegi doono sababihii iyo ciddii ufugeys runtii dad baa jira kollay ufudugeeyey haday galeen ayagoo xataa shacab ah ama dharka hoos uga jira aan aragnay wata dad baa jira ufudugeeyey inay helaan dareyska dad baa jira ufudugeeyey inay helaan hubka ay ku dagaalameen oo iyo bambooyinka ay wateen waxaasoo dhan waxaan jecel lahay baarista dowladdu ay wado marka ay soo gabagabowdo inaan ku shaacin doono haddii aan laydmo sababihii iyo siday u ballaan gareeyeen ama u qorsheeyeen weerarkii fashilmay ee xalane laakiin ma iyagoon hubaysnayn bay galeen meesha markaad leedahay dadka u fududeeyo hubkaas iyo dareyskaas ma waxaad leedahay hubka iyo raggani way kala dambeeyeen oo hubkaa horeeyo meesha marka hore loogu geey
sida ku cad markii lasoo afjaray howlgalkaas ciidamada sida gaarka usoo baran ee soomaaliyeed ay soo afjareen waxaa mid kasta oo kamid ah kuwii la dilay uu watay dhar caadi ah isla markaasna uu ka dul xirnaa dareyskii ciidanka dowladda soomaaliyeed ee gaar ahaan xoogga dalka waxaan ognahay xalane albaabka laga gala inay maamulaan ciidanka midooda africa ee amisom islamarkaasna aysan suurta suurtagelaynin dad wata darays ama dad aan wadan darays ee dhar caadiga wata ay qorya wata ama hubaysan inaysan geli karin waa wax caam aho ummadda ay midmid tahay marka sida ay ku dhacday ma rabna inaan sii qodqodno waxaan jecel lahay baaritaankaas socda oo hay-adaha amniga ay hayaan inaan ka warsugno islamarkaasna natiijadiisa aan idinla wadaagno waaya haddayn u soo laabanno marka awoodda ururka al-shabaab markaad hadda qiimaysaan hay-adda amniga ee dowladda wasaaradda amniga ee dowladda haddii aad tihiin markaan la siyaasadayn awoodda al-shabaab hadda intee bay laegta runtii mar annaga kaashanayna xogta aan ka helayno hay-adaheena amniga awoodda maleeshiyada kooxda shabaab sanadkan laba kun iyo afar iyo toban runtii waxaan dhihi karnaa waa sanadkoodii ugu xumaa ee soo maray markii ay bilaabeen dhibaataynta shacabka soomaaliyeed ay ku hayaan maxaa yeelay waa sanad wuxuu yahay runtii murugo wuxuu yahay sanad burbur wuxuu yahay sanad khilaaf wuxuu yahay sanad bilba bisha ka dambeysa ay sii la ciifayso awoodoodii ay sii la ciifayso ama aysan jirinba dhalinyaro soomaaliyeed oo ku biirta maleeshiyada kooxda shabaab sida horey ay u heli jireen dad sympathizers waxaa loo yaqaano ah ama dadka u tashkiiliya ee awood awood u yeelay u yeesha in ay kusoo biiriyaan xoogag cusub kooxda xagjirka ee shabaab taasoo aan sanadkan dhihi karno gebi ahaan ma jirto tiro number oo ku biirtay anagoo kaashanayna xogta aan ka helayno hay-adaha amniga sidoo kale sanadkan wuxuu u yahay ama bilaha u dambeeyay sanadkan waxay unoqotay bilo ay ku xisaabtamaan inay jiraan fariin khaldan keliya inay inta wax sameeyaan yidhaahdaan shabaab waa nool yihiin inta dhan ay sanadkan ay ku xisaabtamayeen halka awal ay ka samayn jireen celcelis ahaan sanadkii lix jeer ilaa shan jeer in ay weeraraan ama awood u yeeshaan inay weeraraan xarumihii dawladda inay dilaan dad muhiim ah inay maxaa la yidhaahdaa sameeyaan ficilo runtii shacabka soomaaliyeed aada u dhibaateeya laakiin hadda taas beddelkeeda inay marayso in ay ku xisaabtamaan labadii bilba mar ama saddexdii bilba mar ama bishiiba mar in ay sameeyaan waxyaabo ama qaraxyo ama inay dilaan dad maxaa la yidhaha muhiim ah si ay loo dhaho oo meediyaha ay u mariyaan waa nool yihiin shabaab taasna waxaan leenahay meediyaha haddii uusan gacan ku siinin oo aan la sheegin maxaa la yidhahda messageka qaldan oo ay rabaan inay adduunka gaarsiiyaan inay ayadana yaraan doonto isku dayadaas ay isku dayayaan bishiiba mar ee ah inay meediyaha gashtaan shabaab inuu nool yahay wax samayn karo ayada naftirkeeda waxaan aaminsanahay haddii meediyaheena soomaaliyeed uu ka gaabsado waa gartay maxaa la yidhaha indhahana ka xirto fariimahaas qaldan oo ay rabaan inay ummadda u diraan waa gartay laakiin warbaahinta ma aha soo maa sanadkan keliya haddaan fiirino dhacdooyinkii dhacay laba jeer waxay weerareen madaxtooyada laba jeer waxay weerareen baarlamaanka hadda xaruntii ugu weyneed amisom ayay weerareen weeraro kale oo intaa u dhexeeyo aada u fara badan baa jiro qaraxyo ay ku jiray kuwii waxa ku jira ay ku qaadeen godka jilicow marka weeraro aada u badanoo culus bay qaadeen soo maa weliba xarumihii ugu waaweynaa dowladda ay ku qaadeen runtii waxa ay ka rabaanaaba ahayd in la dhaho weeraray qaadeen maxay ma la isweydiiye weli weerarka ay qaadeen one of them sanadkan inta weerar ay qaadeen oon isla ognahay ma jirtaa one of them targetkii ay rabeen inay gaareen muhiimadda waxaa weeye inaysan gaarin inay tahay inay tahay fariin ay diraan inay ka rabaan keliya marka ay weerarayaan godka jiricow inay fariin ka rabeen aad aragteen in banaanka hore ee afka hore lagu soo afjaray sidoo kale marka ay weerareen xaruntii golaha shacabkood ogeedeen ciidamada lageysiyaasha ah ee maxaa la yidhahdaa sida gaarka u tababaran meesha ay kusoo afjareen wada ogtihiin burburintii shabakaadkii dhibaatada geysan jiray ama qaraxyada abaabuli jiray ama dilalka qorsheysan abaabuli jiray in sanadkan gudaheeda in ka badan shan shabakadood gacanta lagu soo dhigay iyo dadkii ku howlanaa weliba ay qiraal yihiin oo ayaku ay qiranayaan inay gacantooda ku dileen xildhibaano fara badan oo muhiima dad fara badan oo ummadda soomaaliyeed muhiim u ahaa runtii dhanka kale waxa soo gaaray ayaa ka weyn messageka ay direen sanadkan waxaan leenahay isku dayadii ay isku dayeen inay weeraraan madaxtooyada ama golihii shacabka ama goorkii jiricow ama meelo kaleo muhiim ah waxaan leenahay waxaa kasii xanuun badan oo kasii xanuun badneed oo burburisay in maxaa la yidhahda laga burburiyo shabakaadkii waxaasoo dhan laga soo abaabuli jiray oo maanta aan joogno dhammaadkii bayihii u dambeeyey sanadka laba kun afar iyo toban aysan awood u lahayn laga marka laga reebay inay diraan fariimo noocaana inay taargetkoodii fuliyaan islamarkaasna bilowga sanadkan weeraradii siday u xoojiyeen aysan maanta uxoojin karin maxaa yeelay shabakaadkii u burburinaya udubdhaxaadka ahaa ayaa runtii la burburiyay inkastoo kuwo fara badanna ay noo dhiban yihiin annagoo shacabka gacan ka helayna waxaan rajaynaynaa ayagana inka dhiman inaan soo afjeeri doonno haddii alla idmo waa gartay bal marka markaan ka nimaadno weerarada al-shabaab ay sanadka qaadeen idinku waxaad qabateen sanadkan hadday noqon lahayd howlgal amni hadday noqon lahayd hub aad qabateen hadday noqon lahayd dad aad qabateen haddii ay noqon lahayd maxaan ku idhaahdaa waxyaabaha qarxa iyo weerara aad ka hortagteen marka bal faahfaahinaysa
aad baad umahadsan tahay waa su-aal muhiima dowladda soomaaliyeed wuxuu u ahaa sanad runtii dhanka kale horumar xagga amniga oo weyn ay gaartay maxaa yeelay waxaa isi soo dhiibay ama kasoo xarooday maleeshiyada kooxda shabaab in ku dhow shan boqol oo dhalinyaro soomaaliyeed oo rag iyo dumar isugu jiray oo si iskood ah cafiskii madaxweynaha uu ufidiyey madaxweynaha jamhuuriyadda u fidiyey cafiskii golaha wasiirada ay ufidiyeen ilaa decembertan hadda sii dhamaanaysan ku jirno waxaa ku yimid in ka badan shan boqol oo qof oo dhalinyaro ah oo rag iyo dumarba isugu jiray taasoo bedelkeeda shabaab ay heli jireen in sanad kasta ama bilo kasta ay helaan dad sympathizers ah oo ay soo tashkiiliyeen oo ay soo qaldeen oo islamarkaasna kusoo biiriyaan maleeshiyada kooxda shabaab balse bedelkeeda dowladda ay gaartay in dhalinyaro ku dhow maxaa la yihahdaa lix boqol ay soo xaroodaan in ka badan shan boqol oo dhalinyara inay soo xaroodaan oo ay kasoo diidaan yani si iskood ayadan la qabsin ama ehel ha soo xiriiriyo ama si toosa hay-adaha amniga haisugu soo dhiibaan waxaa kamid a sanadkan gudihii la gaaray sheekh atam oo runtii aada ogeedeen inuu kamid ahaa dadkaas maxaa la yihaha sida iskooda uga soo cararay ugana soo baxay maleeshiyada kooxda shabaab waxaa sidoo kale gudaha la gaaray kamid ah in gacanta lagu dhigay maxaa la yidhaha hub fara badan oo ay qaarkood guryo ku duugteen qaarna ay kusoo weerar tageen oo runtii ay rabeen inay falal amni darro ku sameeyaan waxaa qeyb ka ah in muwaadiniin fara badan oo in ku dhow shan iyo toban muwaadin oo soomaaliyeed oo shacaba oo gawaarida ugu xireen waxyaabaha qarxa in hay-adaha amniga ay dowladda ay ka fureen oo ka badbaadiyeen muwaadiniintaas waxaa kamid a shan shabakadood oo kamid a shabakaadkii dhibaatada faraha badan ummadda soomaaliyeed u geesan jiray ee ka tirsaneyd kooxdii shabaab in ay dowladdu gacanta ku dhigtay islamarkaasna la burburiyey shantii shabakadood qaraxyo in laga hortagay ayaa xusud mudan oo ay la damacsanaayeen goobaha laisugu yimaado iyo dad shacaba waxaa xusud mudan in guryo loogu dhacay hub ay ku qarsanayeen dumar caruur watana ay ka dhigteen waardiye sida familo guri degan in dowladdu ay ku guulaysatay inay xogta noocaasi soo ogaato waxaa ugu muhiimsaneyd wada shaqaynta shacabka soomaaliyeed ee muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku dhaqan guud ahaan dalka iyo caasimadaba wada shaqayntii runtii aan la iloobi karin ee xooganayd ee madaxweynaha jamhuuriyaddaba ka mahad celiyey ee sanadkan runtii ay la yeesheen shacabka soomaaliyeed hay-adaha amniga inay ku dhiiradeen waxaa sidoo kale xusid mudan gacantii ama maxaa la yihi abaalmarintii ay dowladda soomaaliyeed ku dhiibtay dadkii lasoo shaqeeyay sanadkii tagay ayagoon magacooda iyo muuqoodaba aan la sheegin iyo abaalmarinta lacageed ee taliyaha hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka soomaaliyeed generaal cabdiraxmaan maxamed tuuryare uu ku ballan qaaday lacag runtii ku dhow nus milyan dollar in la siin doono maxaa la yidhaha dadka informationka soo sheega sidoo kale in la in la siin doono laba milyan oo dollar qofkii soo sheega horjoogaha kooxda shabaab ugu sarreeya ee bedelay axmed godole oo sanadkan maxaa la yidhaahdaa ahaa nabarkii ugu weynaa ee ummadda soomaaliyeed ee ka foqa waa garta markaad ii sheegto dadka loo qabtay inay geysanayeen ama gacan siinayeen falal argagixisa ah sanadkan waa imisa runtii marka laisku soo daro nambarku aad buu u fara badan yahay maxaa yeele cid kastoo shaki soo galo hay-adaha amniga way qabanayeen su-aaleyna weydiinayeen ku dhawaad laba boqol oo qof ayaa la qabtay in ka yar toban qofood oo lagu tuhunsanaa maleeshiyada shabaab oo runtii dabagal lagu hayay ayaa lagu qabtay inta kalena waa la fasaxay marka namberka guud ee la qabtay oo runtii shabaabka la yaqaano ah oo sanadkan tegay marka laisku daro waa in ka badan lixdan iyo shan horjooge oo shabaab ah oo la yaqaano oo aan baaris dheer kadib la helay informationkooda oo saxa waa lixdan iyo shan horjooge halka in ka badan shan boqol oo dhalinyaro ah oo isugu jira rag iyo dumar oo isugu jira horjoogayaal hore oo ka tirsanaa maleeshiyada shabaab ay isku soo dhiibeen dowladda waa miisaaniyad aad waa lamber aada u weyn runtii in ka badan shan boqol oo qof markay isi soo dhiibto in ka badan lixdan iyo shanne lagu helay xog iyo xuuraan iyo wada shaqayn shacab ku dhex maray runtii waad arkaysaa namberka sanadkan inuu ka badan yahay sanadihii lasoo dhaafay iyo sanadkii u dambeeyey marka laisku barbar dhigay khasaaraha ay geysteen iyo khasaaraha loo geystay iyo sida looga hortegay runtii waa wax aan dhihi karno ciidamada amniga aad bay ugu faani karaan
barnaamijkii martida mikrofoonka ee toddobaadkanina waa naga intaas waxaana marti iigu ahaa afhayeenka wasaaradda amniga ee dowladda soomaaliya maxamed yuusuf intaaynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale toddobaadka dambe nabadgelyo
haatana dhegeystayaal waxaa dhegaheenna ku soo maqan oo aad ku soo dhowaataan barnaamijkii caweyska washington saare ciidla nuur ayaa inoo haysa
si wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeenna cawayska washington oo aad ku maqli doontaan qodobo kala duwan oo xiise leh oo aanay ka maqnayn suugaantii waa fanaanka weyn cabdi xasan dige oo marti noogu ah barnaamijka caawa iyo cawayska waa hagaag intiinii la socotay barnaamijkeenna caweyska washington toddobaadkii hore waxaad ku maqasheen sheekadii xaawo jaamac cabdi oo ah gabadh dhallinyaro ah oo aan indhaha waxba ka arag balse nolosha qaybaheeda kala duwan kaalin muuqata ka qaadata xaawa waxay inoo waday sheeko jacayla oo iyada soo martay iyo wiil ay caashiq xooggan u qaaday balse isweydiintu ahayd ninkaasi xaawo jacaylkii ma ka aqbalay mise wuxuu hadal ku dhaafay imabaad arage sideed ugu jeclaan kartaa wariyaha v o wda barkhad maxamuud kaariye oo xaawo waraysigaasi la yeeshay ayaa inoo haya qaybtii labaad ee waraysigaasi
inanka muddo dheeran markaan isnaqaanay waxaan u qaaday dareen jacayl anigu waxaanay sida dhabtaayinan indhalaa waxaan waxay igu adkaatay soo gudbintiis inaan soo gudbiyo waqti dheer bay qaadayd hase yeeshee dhiirigelin iyo dareen dadaal badanaan sameeyey waxay ii suurto gashay inaan inankii soo hor fadhiistoon u sheego dareenka aan u hayo jacaylka aan u qabo kadib markaas ayaa waxaa iga yimid runtii waxaan aniga markii farxad gelinayn taasoo ahayd inuu caqabad iga dhigay adigu waad indhaladahay sidawdii jeclaatay ama ima jeclaan kartib wax macquula maaha inay gabadh indhala wax jeclaato waayo jacaylku waxa iisoo maray waxauu dadka usoo maraa indhaha soo adeegsanayo maahmahdii oran jirtay waxay indha arkaan bay ilka gooyaan
waan garta
ana halkaasaan ka yidhi markaa maanso intaanad maansada oo dhan bal halkaa aynu yar sharaxno qof aan waxba arkaynin ama indhaha aan waxba ka arkaynin caashaqo haleelah cayn buu eegya
aad baad u mahadsan tahay runtii barkad oon jeclaa su-aal su-aasha si inaad i weydiiso waayo waxaan ogahay dad badan oo adiga kaa badan inay isweydiinayaan hase yeeshee waxaana ku sheegi lahaa ama waxaan adeegsanaa anagu haddii nahay dadkan indholayaasha ah oraahda tidaahda indhuhu waa qalbiga maxay ahayd heystii indhaha qalbiga ka eeg ma fogo waxaanay arag buu ilaashaa soomaheen qalbigu waxa uu ka fog yahay indhaha isagaa wax qiimeeya isagaa wax jeclaada wax dhanaca hase yeeshee indhahani haday jeer waxay fududeeyaan qofka inaad aragto muuqaalkiisan guud ee aan sida joogiisa iyo jirhkiisa iyo midabkiisa ayay kuu fududeyn karaan walow dareemo kaloo aad ku ogaan kartaana ay jiraan qofka waxaa la yihahda wuxuu ka kooban yahay qeyb muuqata oo indhahani dee wejiga ku yaala ay qaban karaan iyo qeyb indhaha qalbigu ay arki karaan qofka wanaagsan ama qofka xuna waxaad ku qiimeyn kartaa indhaha qalbiga sooma marka anigu indhaha qalbigan ka arkay waan qiimeeyey aynu gudagalna maansooyinkii markaa tirisay su-aashaas isweydiiyey isaguna ahayd sidad ii jeclaatay anigu adigoona arkayn ana markaa waxaan isku dayey inaan si faahfaahsan ugu soo bandhigo qaabka aan u jeclaaday marka heesta waxaa layidhahdaa duudsi iyo guul heesta runtii waxaan adigu mahad celinayaa kooxda nistars oo iga caawisay in heesta ay soo baxdo waxaa qaaday ina layidhahda khadar rambo iyo gabar layidhahda ifraax heesta waxaa layidhahdaa duudsi iyo guul iyadoo maqlana waa dhegeysan doontaa insha allah ase erayada haddaan kuu xuso waxay ku leedahay duugeenna dhaxalkiyo maahmaahda weynbaa deeqoo waxay tidhi ruuxay laabtu doontiyo dareen caashiq lama dado anna dooqu yaab leh dayrtiyo gubii hore markaan darisnay tawfiiq iyo dooxadii mulug sow doog jacayliyo daro caashiq ama helin dabadeed halbowlaha wadnahaygamaa degin anoon daymo kugu adhag dhaayagu ku daalaacan naftaydaa ku doontee deeqow
maxaad aanad baraniyo wax kataaxan baa jira ama duur xulkayga xulkayga waxaan uga dan leeyahay anigoon ku diiday xigmadoo hore baad tidhi anigoon ku diiday xigmadoo hore baad tidhi isha ruuxa diiqa qalbigana daweye adoon dayma igu arag cashiqan ku daashaday adoon dayma igu arag cashiqan ku daashaday siduu kuugu soo degay deeqaay barisheeg deeqaay barisheeg dul horeete mooye mafinin inteeqaay da'da maanta joogtiyo dadka nool adduunyadu dabuubtaa inay odhan waase waase deeq ilaahay dayibay ku siiyo dayba ammaan mudan mudan duca waalidiinteen anadood ma furay anistaadahayne anadood ma furay anistaadahayne dabacsani kal iyo laab kala ilaa damashaad adaa darashimankii doobiga soo xulo adaa darashimankii doobiga soo xulo dambarsoo adigu maal dumarna waygu keliga dumarna waygu keliga
yaa salaam alla ilaha wiilkaasi wuxuu yidhi duul horeeta mooye ma filaynin deeqay dadka maanta nool dabuubtaa inay odhan waase deeq ilaahay dayibay ku siiyo daayin baa ammaan mudan ducana waalidiintii annadood ma furaye aan istaadahayne kaala ila damaashaad adaa dararshay maankee doobiga u soo colo dambarsoo adigu maal dumarna waygu keliga alla ilaha gobonnimo iga dheh sida heestaasi ka muuqata xaawo iyo wiilkii waxay ku heshiiyeen inay daadihiyaan jacaylka heesta waxaa hal abuurtay xaawo jaamac cabdi hase ahaatee ee waxay sawir ka bixinaysaa dabuubtii ay isdhaafsadeen iyada iyo wiilkaasi markii ay u sheegtay inay jeceshahay iyo sidii uu ugu falceliyey bal toddobaadka dambe ayaynu halkaasi kasii anba qaadi doonnaa arrimaha ku saabsan nolosha xaawo jaamac cabdi haatanna waa qaybtii halabuurka iyo heesaha uu marti noogu yahay fanaanka weyn ee soomaaliyeed cabdi xasan dige oo ku sugan dalka kanada cabdi xasan dige in badan ayay dhegaystayaasha barnaamijka caweyskuna soo weydiiyeen hase ahaatee caawa ayay noo suuro gashay oo aanu fursad qaaliya ku helnay cabdi annagoo kaaga mahad celinayna wakhtigaaga bal ugu horeyn taariikhdaada oo kooban waa taariikh nololeedkaaga eh intii aad ka xusi karto nala wadaag waa mahadsantahay horta waxaan ku dhashay gaalkacyo marka daada waa la qariyaa daada sheegi maayo markaan dhashay
Eh, ma isla gaalkacyo ayaad kusoo barbaartay mise gobolladii kale ee soomaaliya ayaa yaraantaadii laguu kaxi maya beledweyneaan iskuul ka galay qur-aanka dugsiga qur-aanka iyo iskuulka kow meeshaan galay beledweyne ahayd waa tahay xamar baan kusoo barbaaray waan gartay high iskuolka waxaan uga baxay jowhar waa tahay
Eh, inteedii ma garanaysaa intaasoo dhan waxaa jooga xamar En, cabdi goormaad fanka kusoo biirtay dhanka waxaan kusoo biiray eh, markii heesaha hergele la furay goormay ahayd xilligaasi toddobaatan iyo kowdii baan u malaynayaa waa tahay e ma shaqo kalaa kaaga horreysay en, fanka mise markii aad iskuulka soo dhammaysayba horaad ka soo aaday fanka maya iskuul baan aaday waxaan galay ciidamada waxaan waxaan kasoo qalinjabiyey kulliyad ku taalla alexandria oo naval college ah oo oo masar ku taallaa ama masar ku taalla waa tahay Wa- laakiin markaas ka hor baan fanka galay oo ee toddobaatan iyo toddobaatan iyo shantii baan aaday halka xagga ah marka adoo en, isa sii tijaabiyey oo heesihii hirgalay ka qayb galay hase ahaatee aan fanaan caana noqon baad haddana ciidanka iyo arrimaha jalleecdood masar tagto tababare militari soo qaadatay haa dee laba arrimood oo dabcan laba muhiima weeyaanoo en, inaad dadkaaga maaweelisood u heesto ood wacyigeliso iyo dee inaad dadkaaga wax ka dhicisood militari noqoto kee ku jiitay markii dambe horta maya markaan yaraa waxaan jeclaaba inaan eh, noqdo naval officer sarkaal ciidamada ah haa oo Waa- weliba nevigaan jeclaa neefiga ciidamada badda mhm waa tahay dee taasna waa ilaahay waa u gargaaray marka ciidam- Waa- ciidamadii badda ma ku shaqaysay cabdiyo maya markaan imid dee dadkii oo isku dhex dhacay baan imid oo waa isaga tegay waa iska ruqsaystay goormaheed markaaad soo noqotay siddeetan iyo labadii waan gartay marka militarigii iyo arrimahaasaa kaa daadegi waayey ha ha waan isaga tegay dee dalkii oo isku dibu dhacay bahalkii isku isku dhex dhacay baan imidno marka xaggeed qabatay Eh, meelna ma qabane meelahaas iyo marka baan iska fuulay marba- marka baan hadba dhinac magaranaysa dhinac ula socday shaqadoodii baan dib ugu laabtay waa tahay marka waxaad iska noqotay badmaax ha badbaax baan ahay waa tahay Eh, dhinaca kale fankii addaynu isagana dhinaca wadno Eh, markii aad istijaabisay heesihii aad kaga qayb gashay ma heesaad adigu lahayd bay ahaayeen mise heeso dad kale lahaayeen baa codkooda lagugu tijaabiyey maya maya anaa iska lahaa heestan ku tartan ku galay heestay heed ma xasuusataa cabdi horta heestaas sooma bixin waagaas waxay ahayd ina yarna waan ahayo dee magaranaysaa laakiin waxaan ka xasuusanayaa mhm inay ahayd waad ka ruwaaqsan doontaa markuu guudka ka raro garbaagadaansan bay ahayd yaa salaam marka eh, kaalinteed gashay waktiga kow baan galay waxaan la tartamaya cabdi tahliili iyo anigii waxaanu ahayn iyo cumar nuur cabdille ilaahi ha u naxariisto waan gartay marka eh, dee dhammaantiin waad soo wada baxdeen oo waxaad noqoteen fanaaniin la jecel yahay intii dhimateen ilaha u naxariisto heesihii kale kuugu xigay ee aad qaaday ee la duubay kuwee ka mid ahaa arday baan ahayo arday baan ahayo ubixi wadankaana wadankaana hayo waa kaasa waa gartay marka eh, heestaasi ma koox baa ku qaadayseen mise keliya kolley keligii waa ardada iga daba jiibinaysay ardada iskuulaadka waa tahay waa hees aad maaragtay dhinaca waxbarashada ee loogu xuso oo mar walba maaragtay lasoo qaato ilaa haddana maaragtay heesaha waxbarashada ee ugu facaweyn la ku jirta waa tahay e- e, heesihii kale kuugu xigay ku- maxaa ka mid ahaa waxaad jeclaatay yarararen u berjileele jimmii kaama celiye hadday laabto rarararen kaajeedo kaajeedo lafteedu adna jab kuma laabno waaw adoo joogsan waayo jugta wadnaha gaadhiyo jira ay ku hayso jilbaha laguu riday absolutely
Jananti kusilai, janankamidi kusilai, janankamidi
siduu ku noqon lahaa hor waxaad jeclaatay qof reer jilaacle jinni kama cele aar waxaad jeclaatay qof reer jilaacle jinni kama cele
waa tahay ee heestaanta haddaynu ku soo dhaafno cabdi weli dhinaca heesahaaga ayaan jeclahay inaynu ee, ku noqonno intaynaase heesaha mid kala soo qaadan ee wakhtiga aad markabka saarnayd ee aad badda soomaaliya iska maaxaysay ee heesaha ma qaadi jirtay mise waxaad lahayd saaca bisaaca waayo horta waxaan profession ima ahayn waa tahay waan funka waa iska jeclahay laakiin kuma shaqaysan hobbi unbuu ku ahaaye shaqadaada mu ahayn maaha maaha maaha shaqadayda ma ahayn waa tahay Wale waa dee markii markii heesaha dee koob markaa markaas heesaysid fanaan kaa horreeyaa la qaaday heesihiisa bog waa dhab waayo fanaaniinta iga horreysay baan heesooda qaadi jiray intaana intaana kuwayga aan jaabin waa tahay waxaan qaadi jiray fanaaniinta kale aniga aad iyo aad waxaan u jeclaa marka u horreysa aad iyo aad inta la yidhaahdo salaad derbi kowdhe yaa salaam salaad maxamed shardi salaad maxamed baan heesihiisa aad iyo aad u jeclaa waa tahay xaashe cabdow waxaan dee waa waa badan yihiin dee waa- waxaan jeclaa waa badan yihiin waa tahay ee waxaa jirta cabdi hees la yidhaahdo qays iyo leyla heestaa goormaad qaaday heestaa waxaan qaaday marrow mar dhow markaad leedahay ma intaad qurbaha joogtay mise inta wadankii joogtay waa halkan canada intaa joogay bay waa tahay heesta yaa yaa erayadeeda leh anaa iskale heesta iyo laxanka iyo kulli iyo anaa iskale music mar haddii heestuba ay hantidaada wada tahay ma aday ku saabsan tahay qisadeedu mise cid kale ayuunbaad ka samaysay maya inanaan jeclaadaba baan u sameeyey heestan waan gartay inantaa ma is calfateen mise maya maana calfa allah kaa cawda waa yahay waan gartay bal heestaan aynu cabaar ku nasanno ay
sida layliyo qays aanu laasimayo wadda kaamalado qalbigaad lulataa sida layliyo qays aanu laasimayo wadda kaamalado qalbigaad lulataa lama yeesho xidhiir dumarkii lumiyo adigaygu lamaa adigaygu lamaan adigaygu lamaan lama yeesha xidhiiri dumarkii lumiyo adigaygu lamaan adigaygu lamaan alla adigaygu lamaan luquntaadiyo laafyaaga luquntaadiyo laafyaaga leegleeg socodkaaga ayaa ee ilaabkay luquntaadiyo laafyaaga luquntaadiyo laafyaaga leegleeg socodkaaga ayaa yaa ilaabkay yaa ilaabkay yaa ilaabkay yaa ilaabkay waxa loola jacayl ku ay la damaan haddan la isla lulay miidunbaa lugoy waxa loola jacayl ku ay la damaan haddan la isla lulay miidunbaa lugoy ayga leexanino ligligan qabano liibinaynu helin libinayno helin minayno hele hayga leexanino liglikaan qabano libinayno hele libinayno hele hoy libinayno hele
ee geedka jacaylka adiga gar daran goor iyo walbe caashaqii igalay kama guuraye waan goomanoo adaa geedigii raree balgaro maxay idna ku saabsanayd waxay ku saabsanayd ani anigii inan baa xisaabtanay maalin waa jacayl tahay jacayl jacayl baana dhex maray waa tahay markaasay mar walbaba i dhibtaa bu haye aniguna de waan iska jeclaayo jacaylkeeda magaranaysaa ka samri waaye ayadaan u sameeyey marka waxaad leedahay barorta ina xisaabi haadii De laakiin gartiina adaa qaaday adigii baana haddana maaragtay e, e, e, muduci ah, ku ah gabadhii dee ma cid kaleo idin gar qaado u yeedhaan
may wa waanu may wa hadde waayahay baa ride dad masaas ku socona saasa ku soconaya De laakiin imika xukun baad rido waxaa tiri adigaa gar daran gooriyo walbe weliba mararka qaarna xataa maadanan
ayadaa gardaran gooriyo walbeeg caashaqii galay kama guuraye
adiga gardaran gooryo walbe caashaqii igalay kama guuraye duwaan goomano ada geedigii rare balgaro waan goomano ada geedigii raaree balgaaro
heestaasi ayaanu kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeena caweyska washington intaynu toddobaadka dambe kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa codka fanaanka cabdi xasan dige geedka jacaylka gudinta ka daayo jirida hagoyn gallada dhexdeennu hayna wadagaadhe geestadahay geedka jacaylka gudinta ka daayo jirida hagoyn gallada dhexdeennu hayna wadagaadhe geestadahay waan goomano ada geedigii raare balgaro waan goomano codkaasi cabdi xasan dige wuxuu gebagabo u yahay barnaamijkii caweyska washington iyo sahre cidla nuur aniga oo ah sahre cabdi axmed iyo maxamed colaad xasanba waxaynu idin leenahay caweys wanaagsan intaynu mar kale ismaqli doono
This program has come to you from the Voice of America, Washington.